tartankan oo loogu talagelaya in dhallinyarada lagu xasuusiiyo toddobaadka xorriyadda maadaama lagu guda jiro ayaa waxaa iska kaashaday xiriirka kubadda cagta degmada balcad iyo maamulka degmadaas ugu horreyn guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada balcad ayaa sheegay in xiriirka kubadda cagta ee maamulka degmada oo iskaashinaya tartankan taabageliyeen afar kooxoodna oo ka mid a kooxaha heerka koobaad ee balcadna ay ka qeyb gelayaan si dhallinyarada lagu wacyigeliyo laguna xasuusiyo qiimaha ay leedahay toddobaadka xorriyadda runtii koobkan waxaa nasiib u yeelatay afar kooxood oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ama seer-eeda ugu sarraysa degmada maanta oo maanta furnay waxaa rajaynaa insha allahu tacala afarta koox in waqti dhow uu dhammaado hadduu ilaahayraa waxaan leeyahay maamulka degmada balcad runtii waa maamul isboorti taageera waana maamul ee, dhallinyarada horumarkooda jecel koobkan munaasabadda ayaga qeyb qaybta ugu weyn ayagaa ka leh marka waa umaad celihaynaa cid alaal isboortiga degmada taageeraysana waa umaad celihaynaa
maanta waxaa sharaf noo ah xafladdan quruxda badan leh ama munaasabaddan maalmaha xorriyadda aannu ku jirno soomaaliya oo dhan looga wada ciidaayo maanta maamulka balcadna oo yacnii u qabtay tartan kubadeed ciyaartooyda ee, ka jirta degmada balcad oo uu hogaaminayo guddoomiye qaasin iyo garbihiisa ku-xigeenadiisa munaasabaddan ay u qabteen koobkan hadda aan ag joogno oo maanta la daahfuri doono oo guddoomiye ku-xigeenka uu furi doono ciyaarta kubadda cagta loona laguna xusaayo maalmaha munaasabadda ama maalmaha xorriyadda soomaaliyeed soomaaliya meel walba ay joogto gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada balcad gobolka shabeellada dhexe dowlad goboleedka hirshabelle ayaa sheegay in maamul ahaan ay markaas diyaar u yihiin taageeridda bahda isboortiska ee balcad in aan daahfurno ciyaar loogu dabaaldegayo maalinta xorriyadda soomaaliyeed aan ku jirno toddobaad xorriyadda soomaaliya waqooyi iyo koonfur iyo midoobeen maadaama maamulkii degmada balcad oo ka mid yahay maamulada isegga hirshabeelle in munaasabaddan qayb ay ka naqato si dabaaldegga xorriyadda loogu dabaaldego waxaan tartan u qabanay kooxaha ka dhisan degmada balcad heerkooda koowaad seereeeda si ciyaar saaxiibtinimo ah degmadalxiseedka balcad oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sidoo kale caan ku ah dhinaca isboortiska gaar ahaana kubadda cagta